بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله ثم العلم وهو اما شخصي كزيد او جنسي كاسامه واما اسم كما مثلنا او لقب كزين العابدين وقفه أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا مصنفka wuxuu yidhi ثuma intaa kadib ثuma yali ضamiira ضamiirka waxaa ku xiga fi الرutbati xagga darajada waxaa ku xiga alcalamu calamkaa ku xiga wahuwa calamkii imaa shaksiyun waa calamu shaksi ka zaydin sida zayd oo kale ow jinsiyin ama waa calamu jinsin ka usaamata sida usaamo oo kale wa ima smun ama waa isim kamaa mahalnaa saan soo mihaalinay ow laqabun saan soo mihaalin wuxuu la jeedaa zayd iyo usaama labadooda mid kastoo ka mid ah waa isim ow laqabun ama waa laqabka zayn alcaabidiin sida zayn alcaabidiin iyo wa qufa iyo qufa oo waxay yidhahdeen dembiil baa waa dembiilshaa waxaa la yihahdaa qufa marka waa laqabkii oo ku tusinayey bidacati musamaahu midka horena waa laqabkii ku tusinayay birifcati musamaahu ama waa ismuu yidhi ama waa laqab oo kunyatun ama waa kunyo ka abi camrin oo ummi kultuumin oo kale wa yu-akharu laqabu laqabkii dib baa loo dhigaa can ilismi isimkaa laga dibdhigaa taabican lahu xaal uu yahay laqabkii taabican mid raacsan lahu lilismi isimkii mutlaqan iyadoo aan la kala qaadin ow makfuudan ama xaal uu yahay mid la khafdiyey biidaafatihi haddii loo idaafeeyo mutlaqan marka wuxuu la jeedaa ama labadoodu mufrad ha ahaadeen ama murakab ha ahaadeen ama mid ka mida mufrad ahdo mid kale murakab ha ahaado taabic baa ka dhigi kartaa ow makfuudan ama xaal uu yahay laqabkii mid la khafdiyey biidaafatihi idaafada isimka loo idaafeeyey ama laqabka waa la khafdi karaa sababta mudaaf ilayhi buu noqonayaaho isimkii baa loo idaafeynaa saciidu kursin adoo yidhaahdoo kale haadaa saciidu kursin ama haadaa saciidu qufatin adoo yidhaaho kale biidaafatii idaafadiisa in ufrida haddii la ifraad kasi ka saciidu kursin oo kale kursin marka waxay yidhahdeen la-im waa loo isticmaalo qofka xaadiqa ahna waa la yidhaahdaa asharxu athaani midka labaad min anwaaci almacaarifi alcalamu waa calamka huwa maa culliqa calaa shayin wa huwa calamkii maa culliqa waa midkii lagu xiray calaa shay-in shay yacni waa midka loo dejiyey shay bicaynihi cayn ahaantiisa hayra mutanaawalin laakiin gaari maayo maa ashbahahu isaga wixii waa gaari maayo idan meeshaas nakiradu uu ku khilaafsan yahay ilaa nakirada waxaa loo dejiyey rajul oo shaksigaas ah iyo isaga wixii u eg oo sifadaas la wadaaga sidaan hore usoo sheegnay laakiin calamka hayra mutanaawalin ma hayra mutanaawilin maa ashbahahu wixii loo dejiyey wixii u eg ma gaaraayo idan haddii la dejiyey magaca moxamed ah lifardin mucayanin min hada aljinsi haddii loo dejiyey khaalid oo asaga lamida gaari maayo ku dhici maayo yani wayanqasimu calamkii biictibaaraatin mukhtalifa dhinacyo kala duwan marka la eego wuxuu u qaybsamay ilaa aqsaamin mutacadida aqsaam oo fara badan dhowr dhinac marka laga fiiriyo fayanqasimu wuu qaybsamaa calamkii biictibaari tashahusi musamaahu calamkaas waxa lagu magacaabay oo loo bixiyey tashahuskiisa caynoobidiisa iyo wa cadami tashakhusii inuusan caynoobin ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsamaa calami shaksin iyo wa calami jinsin calamu shaksi iyo calamu jinsi labadaas u qaybsamaa labadooda mid kastoo ka mida waa calam laakiin labada calam way kala duwan yihiin calamka hore oo calamu shaksiga ah waxaa loo isticmaalaa afraad jinsi ku wada jirta afraaddaas in bacdigeed bacdiga kale laga sooco noloshana lagama maarmaan bay u tahay waxaana loo isticmaalaa basharka iyo basharka waxa la nool baa loo isticmaalaa calamu shaksigaas tusaale ahaan calamu shaksiga wuxuu galaa insaanka afraaddiisa iyo insaankaas waxa la nool oo asaga ku hareeraysan buu calamu shaksigu galaa laakiin calamu shaksigu ma galo insaanka waxa aan la noolayn oo wuxuushta ah tusaale ahaan ma galo saas daraaddeed libaaxa afraaddiisa fardi kastoo ka mid ah calamu shaksi ma laha ilan looma baahna wax xaajo ah oo keenay ma jirto libaaxa afraaddiisa in la kala sooco oo fardi kastoo ka mida magac gaara loo yeelo wax dan oo keenaya ma jirto laakiin insaanka iyo insaanka waxa la nool sida xayawaanaadka insaanka la nool oo kale in afraaddooda la kala saaro oo fardi kasta oo ka mida magac u gaara in loo sameeyo waa lagama maarmaan haddii aan la helinna noloshu ma suurogelayso ama waa adkaanee calamu shaksi baa marka iyagu ay leeyihiin marka waa magac la dejiyey loona dejiyey hal fardi fardigaasna ma dhaafaydo calamka labaad waa calamu jinsiga waxa marka la tacriifinaa marka lagu leeyahay calamu jinsi fardi ma aha ee waxa la tacriifinaahi waa jinsigii wada socday oo sifaadka mushtaraga a lahaa baa la tacriifinaa waxaana tacriifkaasi loo isticmaalaa insaanka waxyaabaha aan la noolayn oo wuxuushta laakiin wuxuushta sooma ogid inay leedahay ajnaas oo mukhtalifa sooma laha libaaxyadu waa isku hal jinsi dhurwaayadu waa isku hal jinsi dawacadu waa isku hal jinsi waarku waa isku hal jinsi tusaale ahaan ajnaastaas jinsi kasta oo ka mid ah baa magac gaara loo bixiyey meeshii fardi kasta oo jinsiga ka mid a magaca looga bixin lahaa baa waxaa la sameeyey ajnaastii baa jinsi kasta oo ka mid a magac gaara loo bixiyey jinsigaas magaca la siiyana wuxuu ka soocaa jinsiga kale buu ka soocaa idan calamu jinsigani oo wuxuushta ajnaasteeda jinsi kasta oo ka mid a tusaale ahaan la siiyey wuxuu ciwad ka yahay tacriifkii afraaddeeda bacdihaa litamyiizi bacdiha can bacdin oo insaanku uu lahaa buu ciwad ka yahay ilan kaas ma haystaan ayagu kaas insaankii wax la nool buu khaas ku yahan dhahnay markii la tacriifinaayo tusaale ahaan calamu jinsiga aan ka soo qaadno usaama magacaas markii la bixinaayey waadica magacaas marka uu dejinaayey wuxuu ugu talagelay jinsigan libaaxyada inuu ku tacriifiyo uuna kaga sooco ajnaasta kale sifaadkii marka uu lahaa jinsigan afraaddiisu buu wuxuu ku soo xaadiriyey qalbigiisa ilaan shaygan marka la wadcinaa waxa magacaan loo bixinaa waa in qofku uu tasawuri karo waa inuu qofku tasawur hadduusan oqonisee u bixin karaa marka intuu fiiriyey afraaddan sifaadka mushtaraga ah oo ay leeyihiin oo uu qalbigiisa ku soo xaadiriyey waa waxa xaqiiqada ay dhahaane buu wuxuu yidhaahdee xaqiiqadaas xaadirka ah oo caqligayga ama dihnigayga xaadirka ku ah baan waxaan u bixiyay usaama idan magacan calamu jinsiga ah waxaa iska leh jinsigaas iyo afraadda ku wada jirta oo dhan baa iska leh markii la bixinayana waxaan dhahnay qofkii waadica ahaa wuxuu soo xaadiriyey sifaadka mushtaragga oo afraaddaas ay leeda buu dihnigiisa kusoo xaadiriyey markaasuu wuxuu yihi xaqiiqadaas xaadirka ku ah aniga dihnigeyga baa tusaalehaan waxaa la yidhahdaa usaamaa la yidhaahdaa laakiin mid ogow jinsi kasta soo ma ogid inuu leeyahay afraad mutacadida ah oo khaarija inuu leeyahay soo ma ogid waa inuu afraad leeyahay jinsi kasta waa inuu afraad leeyahay sida hore aan usoo marnay haddii marka loo isticmaalo tusaale ahaan usaama haddii afraaddaas loo isticmaalo fardi kasta oo ka mida loo isticmaalo haddii waxay ka laasimtay wadcigay ka laasimtay ilaan waxaan u dejinay sooma ahayn jinsi xaadir kuwa qalbigaan u dejinay sooma aha jinsiku hadu inuu afraad leeyahay markaas haddii aad tidhaahdo haadaa usaama haddii aad tidhaahdo wadciga markii hore lama aysan soconin laakiin waa ka laasimtay wuxuu marka ka duwan yahay waxaa la yidhaahdo ismu jinsiga ama nakirada waxaa la yidhahdo waa ka duwan yahay markii hore oo la dejinaayo kan waxaa loo dejiyey fardi kasta oo jinsigaas ka mida in lagu idlaaqaa markii hore loo dejiyey saas daraaddeed haddaan idhaahdo haadaa asadun haddaan idhaahdo isticmaalkaas wuxuu waafaqsan yahay wadcigii ilaan waxaa ugu talagalay markii horeba fardi kasta oo ka mid inaan ku idlaaqa loogu talagalay laakiin haadaa usaama haddii aan idhaahdo usaamo markii hore fardi kasta oo ka mida jinsigaas uguma aanan kala gelin lakiin haddi waa ka laasimtay wadcigii bay ka laasimtay fayanqasimu wuxuu u qaybsamaa biictibaari tashahusi musamaahu midka isaga lagu magacaabay inuu caynoobay wa cadami tashahusihi ilaa qismayni laba qaybood calamu shaksini wa calamu jinsin falawalu midka hore ka zaydin wa camrin midka markaas waa mushakhas waaye ilaan isaga shaksiyadiisa ma dhaafo wahaani kan labaadna ka usaama waa usaama usaama iyo zayd marka way kala duwayn usaama hal libaax lama dhaho soo ma ogid inuu ka duwan yahay zayd iyo camar inuu ka duwan yahay hal libaaxo usaamo la dhaho ma jiro laakiin jinsigaas baa lagu magacaabaa usaama marka calamu jinsi baa lahaa wahaani kan labaadna ka usaama lilasadi wa hucaala lilthaclab wa du'aala lildi'bi waa aclaam marka du'aala iyo hucaala iyo usaama waa aclaam laakiin aclaam shaksiya maahan waa aclaam jinsi ah faina kula min hadihi اlalfaad mid kastoo eraydan ka mida yasduqu wuxuu ku rumoobaa calaa waaxidin halxabo min afraadi hadihi اlajnaas ajnaastaas afraaddeeda fardi ka mida wuu ku rumoobi karaa taquulu waxaad dhihi kartaa likulli asadin libaax kasta ra'aytahu aad aragtay waxaad dhihi kartaa haadaa usaamatu muqbilan waad dhihi kartaa dhinacaas sooma moodi marka inuu nakirada ka shabaho dhinacaas marka la fiiriyo shuyuucaas marka la fiiriyo nakiraduu uga eg yahay laakiin nakiradii asaga hadde labadooda farqi baa u dhaxeeya farqi daqiiqa u dhexeeya sida aan soo sheegnay waa marka koobaadee markii hore oo nakiradan ama ismu jinsigan markii la dejinayo fardi kasta oo ka mid ah in lagu idlaaqa loogu talagalay laakiin kan markii la dejinaayey jinsigan baa waxaa loogu talagalay xaadirka ku ah dihniga in lagu idlaaqo lakiin haddi jinsi kasta afraad uu leeyahay middeeda kale lafdiga asad iyo usaama labadaas lafdi way kala duwan yihiinoo midna waa macrifo midna waa nakiro marka taasi kaan hore waxay ahayd xagga macnaha marka laga fiiriyo lakiin xagga lafdiga marka laga fiiriyo asad waa nakiro usaamana waa macrifo sidaas daraaddeed usaamo mubtada waa ka dhigan karta adoo musawaq aan u baahnayn laakiin asad mubtada kama dhigi kartid musawaq la-aan soo maaha ma dhihi kartid asadun muftarisun ma dhihi kartid ilaa inaa musawiq hesho ma ahane laakiin usaamatu muftarisun waa la dhihi karaa leannahu xagga lafdiga macrifku ka yahay yasduqu wuu ku rumoobaa calaa kulli waaxidin mid kastoo min afraadi hadihi alajnaas ajnaastan afraaddeed ka mid taquul waxaa ladi likulli asadin ra-aytahu haadaa usaamatu muqbilan wakada albawaaqi kuwa soo haray tucaaliyadu alana waa la mid wayajuusu waxaa bannaan an tudliqahaa alfaadaas inaad u adeegsato biisaa'i saaxibi haadihi alxaqiiqa xaqiiqadan oo dihniga xaadirka ku ah saaxiibkeeda adoo ula qasdaaya biisaa'ida saasu ka wada adoo ula qasdaa ula jeedaa adoo ka wada saaxibi haadihi alxaqiiqa xaqiiqada hadde waa sifaadka mushtaraga ah oo afraadda jinsigu ay wadaagaan min xaysu huwa marka laga fiiriyo xaqiiqadaas oo afraaddeeda aan la fiirin min xayu huwa saas ka wadaa biqadi nadari can afraadi hadihi alxaqiiqa fataquul waxaa leedahay usaamatu usaame ashjacu min hucaala hucaala waa ka geesinimo badan yahay waa ka indha adag yahay ay saaxibu hadihi alxaqiiqa xaqiiqadan midka u saaxiibka waa xaqiiqade ayu xaqiiqatin alxaqiiqatu alxaadiratu fi dihni xaqiiqada dihnigan dihnigayga dhexdiisa xaadirka ku ah saas ka wadaa yani qalbiga xaqiiqada xaadirka ku ah ilaa markuu dejinayo waxaan dhahna wuu soo xaadirsaday ay saaxibu hadihi alxaqiiqa ashjacu waa ka geesinimo badaya min saaxibi hadihi alxaqiiqa walaa yajuusu ma bannaana an tudliqaha alfaadaas calaa shaksin qaa'ibin ma bannaana buu yidhahda inaa u isticmaasho mufrad qaa'ib ah ma isticmaali kartid laa taquulu ma dhehaysi liman baynaka wa baynahu cahdun fii asadin khaas qof adiga iyo asagaa ay idinka dhexaysay ogaansho aada isla ogtihiin libaax gaara ma dhehaysid maa facala usaamatu libaaxii xaggee aaday ma dhehaydid maa facala usaamatu ma dhahaydid sababtoo ah usaame fardi oo gaar ah in lagu idlaaqo markii hore looma dejin maa facala usaamatu beddelkeeda haddii aad rabto inaad isticmaasho oo aada ku idlaaqdo libaax gaaraho adiga iyo qofkaas aad isla ogeydeen waa inaad isticmaasho isimkii nakirada ah oo alcahdiya la geliya waa inaad isticmaasho oo aad tidhaahdo maa facala alasadu libaaxii xaggee aaday libaaxii aan isla ogeyn ilaan usaamo libaax la isla ogyahay laguma idlaaqo keligiis laguma magacaabo waxaan dhahna jinsi buu magac u yahay walaa yajuusu an tuliqa calaa shaksin qaa'ibin laa taquulu ma dhehaysi liman baynaka wa baynahu cahdun fii asadin khaasin maa facala usaamatu wa bictibaari daatihi daatadiisa marka loo eego ilaa mufradin wa murakabin buu u qaybsamaa falmufradu ka zaydin wa usaama mufradku waa sida zayd iyo usaama walmurakabuna halaaثatu aqsaamin waa saddex qaybood murakabun tarkiiba idaafatin ka cabdillaah wa xukmuhu xukunkiisa murakabka oo idaafiga ahna an yucraba aljusu اlwal juska hore waa in la ecraabo juskaas hore oo min jus-ayhi labadiisa qaybood ka kooban ilaan laba eray oo la isi saare waaye oo la isu idaafeeyey midka horena mudaafu iyo kan dambana mudaaf ilayhi uu yahay labadiisa jus juska hore bixasabi alcawaamil waa in loo fiiriyo icraabkiisa addaakilati caleyh ka hormare juska hore marka meesha u dambeyda baa icraabku ay fuuleen haddii marka caamilka ka horeya caamilu rafci uu yahay waa in la rafciyo caamilu nasbad uu ka horeya waa in la nasbiyo caamilu khafdi haduu waa in la khafdiyo wayukfadu wayukfadu thaani midka labaadna waa la khafdina bilidaafati daa'iman mar kasta caamilku wuxuu doona ha ahaado laakiin midka labaad wuxuu laazimaa khafduu laazimaa sababtoo ah waa mudaaf ilayhi mudaaf ilayhina haddi waa makfuud wa murakabun tarkiiba masjin iyo mid la tarkiibiya tarkiibu masjin kabacla bakka labadii hore waa la isu idaafeeyey soo ma ahayn labadan la isuma idaafaynin labadooda inta la isku qabtay baa waxaa laga dhigay hal isim oo kalaa laga dhigay waxay yidhaahdeen tusaale ahaan waxaa ka soo qaadaa faatimatu oo kale ka soo qaata faatimatu sooma ogid ta'daani kelimadan inaysan laazimin sooma ogid ma laasimto oo faatimun waa la dhihi karaa ilaa waa ism faaciloo min fatama buu ka yimid wuu gooyey marka faatim waa la dhihi karaa ta'daani marka kelimadan ma laasimto laakiin ta'dan kelimada markii lagu daray icraabta makan horaa qaatay mise ta'daa qaadatay ta'da sooma qaadanin midka ka horeeyana xarafka ugu dambeeya sow fatxo ma laasimo fatxuu laasimaa kana waa sidii oo kale marka labadoodii marka hal ism faatimato hal ism buu hadda ka dhiganyaha marka wa murakabun tarkiiba masjidka ka bacla bakka wa siibaweyhi siibaweyhi oo kale wa xukmuhu xukunkiisa murakabka oo masjiga an yucraba waa in la ecraabo bidamati rafcan wa bilfatxati nasban wa jaran iyo fatxa waa in lagu icraabo xaalatu nasbaha ah iyo fatxa waa in lagu icraabo xaalatu jarka liannahu ism oo kayru munsarif ah waxaa u diidayna waa calamiyo iyo tarkiib ka saa'iri ilasmaa'i sida ay yihiin asmaada kale alatii laa tansarifu asmaada kayru munsarifka sida xaalatu nasba xaalatu jirkaba fatxo loogu icraabo haadaa idaa lam yakun icraabkan idaa lam yakun waa hadduusan ahayn maktuuman mid lagu gebagabeeyey biweyhi weyhi lagu gebagabeeyey weyhi haddaysan u dambeyn kabacla bakka oo kale markaas xaalatu rafcaha waa damo xaalatu nasbaha xaalatu jirkana waa fatxo fain khutima isimkii bihaa biweyhi weyhi haddii lagu gebagabeeyo buniya cala alkasri isimkii kasraa lagu binaynaa kasiiba weyhi idan markaas waa mabni waaye mabniyun cala alkasri wa murakabun tarkiiba isnaadin iyo mid la tarkiibiya tarkiiba isnaadin wa huwa maa kaana jumlatan fi lasli markiisii hore jumluu ahaa jumlo ficil iyo faacil ka kooban ama mubtada iyo khabar ka kooban ama ficil iyo naa'ibulfaacil kashaaba qarnaahaa oo kale shaaba ficil maadi buu ahaa qarnaahaana faacil buu ahaa wa calaamatu rafcihi alأlif نيaaبة عن الضم لأنه مثنى qarna waa mضاaf hana mضاaf iليه markeedii hore saasuu ahaa labadeedii gees baa carra ka soo baxday وxukmu xukunkiisu wuxuu yahay أن الcawaamila cawaamisha laa تuؤثiru فiihi شhayئa isaga dhexdiisa wax saameyna kuma laha ma saameynayso cawaamisha bal yuxkaa waa la xikaayoodaa calىa maa kaana عalayhi wixii markii hore uu ku sugnaa calaamaa shay baa looga xikaayoodaa kaana isimkaasi calayhi maaga korkiisa uu ku sugnaa oo min alxaalati xaalad ah maadan iyo calayhdan waxa ay ku dhacayaan waa xaaladan min alxaalati buu kugu fasiray min alxaalati oo xaalada qabla naqli ay qabla naqlihi ila alcalamiyati intaan calamiyada loo soo guurin ka hor markiisi hore shaaba qarnaaha soo ficli faacil ma ahayn sidiisii asagoo ah baa waxaa laga dhigay isim calam ah waa annagoo ka dhigna isim calam ah qaama muxamadun nin waa annaga u bixina qaama ficil maadi muxamadunna soo faacil marfuuca ma aha sidiisaas isagoo ah baa waxaa laga dhigay calam haddii marka aad tidhaahdo jaa-a qaama muxamadun sidiisuu ku ahaanaa jaa-a qaama muxamadun ra-aytu qaama muxamadun marartu biqaama muxamadun qaama muxamadun sidiisuu ahaanaa ilaa markii hore lasoo naqlinaya ficli faacil soo isuma ahayn haddii la icraabana waxaa leeya waa marfuucu calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lxikaaya xarakatulxikaaya saaran xarakada xikaayada waxaa loola jeedaa kelimadan aakhirkeeda markii lasoo naqlinayo soo damo ma saarnayn damadii saarneyd baa hadda waxay diiday mid cusub inay meesha fuusho marka tii horeo saarneyd baa weli saaran intaan lasoo naqlin wayanqasimu wuxuu qaybsan ilaa ismin wa kunyatin walaqab ism iyo kunya laqab uu qaybsan wadaalika arrinkaasna wuxuu ku dhacay liannahu inbudi-a haddii lagu bilaaba biabin aw ummin kaana kunyatan kunyuu ahaadaa ka abi bakrin wa ummi bakrin wa abi camrin wa ummi camrin marba haddii abi um lagu bilaabo wuxuu leeya waa kunyo wa ilaa haddaysan saas ahayn wa ilaa haddaysan saas ahayn fain ashcara yani haddaan lagu bilaabin ula jeeda abi um haddaan lagu bilaabin fain ashcara hadduu ku daraysiyo birifcati lmusamaa midka magacaan loo bixinaayo sharaftiisa ka zayn alcaabidiin oo kale awdacatihi ama liidashadiisa ka qufa wa baa baa waa boolaboolada iyo wa anfi naaqa falaqabun waa laqab buu yidhahda falaqabun fahuwa laqabun waa laqab wailaa hadduusan ku dareensiinin rifcatu lmusamaa ama dacati lmusamaa hadduusan ku dareensiinin fasmun waa isim ka zaydin wa camrin sida zayd iyo camar oo kale taqsiim kalena marka waa jiraa musanifka sida uu qeybiyey waa mafhuum soo maaha wuxuu yidhi marba haddii ab iyo um lagu bilaabo waa kunyo haddii aan lagu bilaabin waxaa la fiirinaa inuu ku tusiyo rifcat lmusamaa ama dacat lmusamaa haddii labadaas mid ka mida uu ku tusiyo waa laqab hadduusan ku tusinna waa isim taqsiim kalena waa jiraa waxaa la yidhaahdaa cunuga marka uu dhasho haddii magac ay u bixiyaan waalidka waxaas ay u bixiyeen isim baa la dhahaa ayadoo aan la fiirin inuu ab ku bilowdo iyo inuu um ku bilowdo ayadoo aan la fiirin inuu ku dareensiiyo rifcatu lmusamaa iyo dacatu lmusamaa inuu ku dareensiiyo ayadoo aan la fiirinayn waxa markaas ay u bixiyeen isim baa la dhahaa markaas kadib haddii magac loo bixiyo kii aan ahayn aabbiho ayay u bixiyeen haddii lagu bilaabo ab iyo um haddii lagu bilaabo markaas waa kunyo oo tusaalahaan aabiis baa wuxuu bixiyey abubakar buu bixiyey ism waayaan leenahay markaas kadib baa haddana waxaa la yidhaahday abu cabdillaah abu cabdillaahdan dambe waxaan leenahay soo ab kuma bilaabato waa kunyo haddii waxa loo bixiyey ab ama um uusan ku bilaaban markaan labaad waa in la fiiriyo inuu ku dareensiyo rifcatu lmusamaa aw dacatu lmusamaa waa in la fiiriyo sida zaynulcaabidiin oo kale ab kuma bilaaban soo ma aha wuxuu laakiin ku dareensiinaa rifcat lmusamaa markaas waxaa leeyahay waa laqab idan taqsiimkaasna waa jiraa waida ijtamaca alismu isimka hadduu hadduu la kulmo maca laqabi laqabka hadduu la kulmo wajaba fi lafsaxi sida fasaaxada badan afsax hadde waxaa lid ku ah fasiix baa lid ku ah wajaba fi lafsaxi taqdiimu lismi isimka in la hormariyo wa ta'khiiru laqabi laqabkana dib loo dhigo haddii laqabka iyo isim ay kulmaan waa in isimka lahor la hormariyo laqabkana dib loo dhigo jaa muxamadu zaynu lcaabidiin tusaalahan waa in saas la yidhaahdo uma in kaanaa mudaafayni haddii isimkii laqabka labaduba mudaafeyn ay yihiin ka cabdillaahi zayn alcaabidiin mid kastoo ka mida soo mudaaf soo mudaaf ma aha cabdullaahina hadde waa mudaaf zayn lcaabidiinna waa mudaaf yacni wuxuu ka kooban yahay mid kasta mudaaf iyo mudaaf iley buu ka kooban yahay isimkii iyo laqabkii ow kaana alawalu midka hore oo isimka mufradan uu noqda wahaani kan labaadna mudaafan uu noqda ka zaydun kazaydin zayn alcaabidiin oo kale midka hore mufrad buu noqday kan dambana mudaaf buu noqday ow kaana alamru bilcagsi ama arrinku cagsi uu noqdo oo isimkii horaa wuxuu noqday mudaaf laqabkiina wuxuu noqday mufrad ka cabdillaahi qufa oo kale wajaba waxaa waajib waa saddex suuradood soo maaha wajaba waxaa waajibay kownu haani midka labaad taabican lilwali midka hore inuu ku raaco fii icraabihi imaa calaa an imaa calaa annahu badalun minhu annahu soo midiin qoraayo imaa calaa annahu badalun minhu inuu bedel ka yahay markaasna wuxuu noqonaya haddee badalu badalu lmutaabiq ama badalu kullin min kulli ama badalu shay min ashay aa laga bedelaa aw cadfu bayaanin caleyh ama inuu cadfu bayaan ku yahay wain kaanaa mufradayni haddaa doontana bedel baa kadhiga haddaa doona cadfu bayaan hadda masaa-isha cadfu bayaankii bedelku agarkeeda waa islamid laba masala laga soo reebi jiray wax kasta oo laga dhigi karo bedel cadfu bayaan waa laga dhigi karaa soo lama dhihi jirin aw cadfa bayaanin caleyh wain kaanaa mufradayn haday ka zaydin qufa wa saciidi kurzin falkuufiyuuna wazajaaj yujuuzuuna fiihi wajhayni laba wajhi bay ku bannay axaduhumaa itbaacu laqabi lilismi laqabka in isimka la raaciyo kamaa taqadama fii baqiyati alaqsaam oo see loo raacina bedel baa laga dhigaa ama cadfu bayaan wathaani kan labaadna idaafatu lismi isimka in loo idaafeeyo ila alaqabi wa jumhuuru lbasriyiina waa loo idaafeynaa saciidu kursin see la isugu idaafeynaa mid kasta oo ka mid ah midka kale buu ku macnayahay soo ka dhalamayso shay in nafsadaantiisa loo idaafeeyo idaafatu shay ilaa nafsiisa oo ka dhalamaydo waxay yidhaha waa la kala waa la kala macnaynaa markaas oo waxay ka dhigan tahay kan horena musamuu ka dhigan yahay kan dambena ism buu ka dhigan yahay marka waa min idaafati lmusamaa ilaa ismihi musamihii oo ismkiisa loo idaafeeyo bay ka dhigan tahay marka saciidu kursin haadaa saciidu kursin haadaa musamaa hada lsmi bay ka dhigan tahay kani waa isimkan kii lagu magacaabayo saasa marka loo kala macnayna yujiizuuna yuujibuuna alidaafata idaafada waa waajibinayaan wasaxiixu lwalu waxa saxiixa waa midka hore qowlka hore oo kuufiyiinta iyo zajaaj ay qabaan saas daraaddeed wuxuuna soo yihi sooma ahayn taabican lahu muطlaqan soo nama dhihin muطlaq waxaa soo hoosgelaya marka labadoodu inay mufrad yihiin wاlitbaacu aqyasu min alidaafa laakiin in la raaciyo baa ka qiyaas badan buu yidhaahday idaafada walidaafatu idaafada ayaa akthar idaafada baa badan buu yidhaahday oo itbaacu muxuu qiyaas badan yahay sababtoo tawiil uma baahna ama bedel baa ka dhigay ama codfubayaan baa ka dhigay laakiin markii la isu idaafeeyo waxaa ka dhalanaya sooma aynaan dhihin in loo idaafeeyo isim naftadaantiisa in loo idaafeeyo saasa la tawhuma sooma markaas waa in la kala fasiro oo la yihahdo midna waa musama midna waa isim tawiilkaas u baahan yahay maxaa idinka maqan waxma waxma dheeraad idiin ah maaasa nin iyo qorna wajumhuuru lbasriyiina yuujibuuna alidaafa wsaxiixu اlأwal walitbaacu aqyasu min alidaafa walidaafatu idaafada ayaa akharu a luqadda carabiga ku badan buu yidhaahday markii labadooda mufrad ay yihiin kana arkee wayajuuzu aydan qaطcuhu can اtabaciyati ima birafci khabra lmaxduufi w binasbi mafcuula bificli maxduufi wajibu ayda fi lmufradi dalika khilaafa lijumhuuri اlbasriyiin musqooyinkaana ka soo aaduu leeyahay intaasa dheeraada wayajuusu aydan qaطcuhu can اtabciyati in tabciyada laga gooyana way bannaan tahay imaa birafcihi in la rafciyo imaa birafcihi khabara limaxduufin mubtada maxduuf iyadoo khabar looga dhigaa markii aan soo maraynay mutamimaha nacti maqtuuca waa jiraa sooma inaan dhihi jirin sidii oo kale marka waa waa ka goy kartaa marka waxaa leedahay haadaa saciidun sooma ahayn marka waxaa loo goonsanaa mar hadduu marfuuc yahay xaggee loo goonsanaa nasbaha sooma ahayn haddaad doontana jarka haadaa saciidun kurzan waa ku bannaan tahay iyadana acnii kurzan waa ku bannaan tahay haddii laakiin mansuub uu yahay ra'aytu saciidan kurzan sooma ahayn sooma raacsiisnayn waa ka goosana markaas waxaa leedahay ra'aytu saciidan kurzun oo kurzuntan muxuu yahay markaas khabar buu wuxuu yahay musdaa maxduufa huwa asagu kurzun bannaanta idana oo binasbi mafcuulan bificlin maxduuf wayajibu aydan fi lmufradayni dalika wuxuu yidhaahday labada mufradna saasuu ku yimaada labada mufrad ka haddan miaalinaynay asuu kii horu laakiin ula jeedeen khilaafan lijumhuuri lbasriyiin buu yidhi والله أعلم